Wasaaradda Amniga ee Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ku dhawaaqday in ciidamada booliiska ah loo samayn doono deegaano lool ah, taas oo qayb ka ah dadaallada lagu xasilinayo deegaanada fogfog ee gobolka iyo xoojinta amniga bulshada rayidka ah. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa sheegay in qorshahan uu qayb ka yahay barnaamij ballaaran oo lagu dhisayo booliiska tuulooyinka si wax looga qabto colaadaha beelaha, amni darrada iyo falalka ka dhaca meelaha aan saldhigyada booliisku gaarin.
wasaaradda amniga galmudug waxaan hore noogu socday in aan aan aan ciidan meeshan laga laga hagaajiyo oo taliyuhu sheegay in dhowr mar la waayey laakiin aan ognahay inuu dhisan yahay laba qol iyo derbigiiyo wareegsan oo saldhiggii meel magac ah waxaan ku dadaalaynaa maadaama meeshaanu ay u tahay saldhig ama ay u tahay shantraal ay u tahay magaalooyinka hadda la sheegay sida xanambuure ama cadaado caabudawaaq dhuusamareeb xeraale gurceel jid shantraala oo soo wada maro u yahay waxaana laga rabaa in aan si wada jira u wada shaqayno oo xitaa in wax uun lasii bilaabo inta laga gaarayo xitaa askarta nambarin iyo boolis saxa inta laga dhigayo xitaa inaad inta dad noo keentaan aan dadkaas xitaa tababar beysiga siino meeshan maadaama ay shantraal tahayna aadna muhiim u tahay Xildhibaan Cabdiqaadir Barre Tuun oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa arrinkan isna dhankiisa ka hadlay.
midda amniga oo midda ugu culus amniga waxaan si gaar ah bulshada reer ule uga codsalahay inay meeshaan ahaato meel nabad ah nabadda loo soo aado qof fidna wadaanu meeshaan soo istaagin cid alle ciddii fidna wadaa haddaan liska ogaan shanteen ordan laga tain la yihahdo le ord meeshaad aad iyo aad deegaankaana ay seef ahaado middaas waxaan rabaa inaan reer ule ka codsado agaasimaha guud iyo taliyaha booliskana waxaa saaran inay meeshaan keenaan ciidankii ciidankii hadda heesataan ila gudbiya soo celiya meeshaan keen in halkaa ciidan keentaan waa qasab maxaa yeele meesha waa shan talaal shan talaalku Qorshahan ayaa imaanaya xilli ay Galmudug ku jirto dadaallo lagu ballaarinayo adeegyada dowladeed ee ka baxsan xarumaha magaalooyinka waaweyn iyadoo diiradda la saarayo amniga, cadaaladda iyo dib u heshiisiinta beelaha.